shafaacadiisa iyo ergadiisa iyo weydiinsiga ilaahay uu weydiistay ayaa ummadii lagu kala dareeriyey shafaac qaad marka nebiga uu shafaac qaado khalqigoo dhan uu shafaac qaado wey marka midaas mid wey waxaa ka mid ah shafaacaadka uu macnaha uu sugay yani axaadiistu ay sugtay waxaa ka mid ah shafaaca liahli lkabaa'iri min ahli liimaan yacni dadka kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn ku dhinta ee mu'miniinta ah ee loo cadaabo in uu shafaacayo nebigu salawatullahi waslamu caleyh taa waa lala wadaagaan mu'miniinta iyo malaa'igta iyo ambiyada kale iyo kulli way la wadaagaan dadka naarta galay ee mu'miniinta ee ahlu macaasida ah in naarta laga soo saaro shafaaco iyo erge lagaga soo saaro ilaahay baana subxaana wa tacaala ku maamuusaya qolyaha shafaaco qaadaya qolyaha loo shafaaco qaadayana waa u xadidaya waxaa ka mid a qaybaha shafaacada nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh dadka jannada gala jannada horta gelitaankeeda horeba shafaacadiisaa lagu gelaya awalu man yaduuqu baaba aljanna cidda ugu horraysa idan dalbaya ee jannada loo furayo waa isaga wey mu'miniintuna shafaacadiisa ayay markaa kadib ku galayaan haddii jannada la galana dadkii jannada galay markii darajaadka jannada uu ruux alba darajadiisii tago nebigu wuxuu u shafaaco qaadayaa darajaadkooda in la kor yeelo oo darajo sare macnaha dadka la geeyo darajoodkooda loo kor yeelo iyadana waxa weeyaan shafaacaadka qaybaheeda ayay ka mid tahay yacni waa qaybo badan tahay qaybo badan baa marka laysla ogolyahay qaybana khawaarijta iyo muctasilada ayaa diidan sidaas wey shafaacada marka dadna waa ku xadgudbeen bayna atafriiti waalifraad dadna xadgudub bay ku sameeyeen dadna waa ka gaabiyeen dad xadgudub bay ka sameeye ku sameeyeenoo waxay ka dhigeen shafaacadiiba wax uun dadka maanta adduunyada jooga gacanta ugu jira ama sheekh ha noqdo ama weli ha noqdo ama malag ha noqdo ama rasuul ha noqdo wax gacantooda ku jiro haddaba ay sii qaybin karaan haddaba aad kusii talageli karto haddaba laguu sii sheegiyo anaa kuu shafaaco qaadi doono la odhanayo maa wax saasoo kale ka dhigeen waa suufiyada iyo dadkan kadaata macnaha waxa weeyaan baabu shafaaca waxa la yidhahdo macnaha ilahi subxana wa tacala xuquuqdiisii ugu xadgudbay maradaa intay huwadeen maara shafaacadana shuruud buu sharcigu udhigay asal ahaan shafaacada ilaahay baa iskale kulligeed laakiin aakhare ayay dhacaysaa shafaacadu hadday aakhare dhacdana ruuxa shafaaco qaadaya waa inuu mu'min muwaxida yahay waana inuu ilaahay subxana wa tacaala ku maamuuso oo shafaaco qaadi yidhaahdo ruuxa loo shafaaco qaadayana ilahay waa inuu xadido oo xadiidka shafaacada waxaa kusoo arooray nebiga salawatullahi waslamu caleyh markii la yidhahdo shafaaco qaad ayaa waxaa loo xadidayaa dad baa loo xadidayaa fayuxaddu lahu xaddan xad baa nebiga loo xadidaya salawatullahi waslamu caleyh ruuxa loo shafaaco qaadaya waa inuu mu'min yahay muwaxid ah oo macnaha iimaan kusoo dhintay waa inuu yahay oo mushrik waa inuusan ahayn maarata shuruuddaasay leedahay washafaacatu shafaacada allatii shafaacadaha iddakharaha uu keydiyey nebigu lahum ummadda uu keydiyey xaqun xaq weeyey kamaa ruwiya sida lagu wariyey fi lahbaari axaadiisa sida lagu wariyey axaadiista mutawaatirka ah sida kusoo aroortay waqad calima allahu tacaala ilaahay wuxuu ogaaday fii ma lam yazal wuxuusan ka zuulin wuxuus horay u ahaa ayuu macnaha wuxuu ogaaday cadada man yadkhulu ljannata waalmithaaqu ballankii alladii ballankaasoo akhadahu allahu alla uu qaaday tacala karhaya min aadama aadam uu ka qaaday iyo wa duriyati carruurtiisana xaqun isaguna xaq wey ballankii ilaahay aadam iyo carruurtiisa uu ka qaadayna isaguna waa xaq mihaaqaas waa midka allah subxana wa tacala aayadda qur-aanka uu ku sheegay waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum qaluu balaa shahidna cala anfusina sidaas wey qaluu balaa shahidna an taquula ywma alqiyaamati ina kuna can hada aafiliin sooma sidaas wey macnaha sida axaadiista kutusayso axaadiista musnadu axmed iyo keyrkii ku sugan alla subxaana wa tacaala intuusan abuurin makhluuqaadka khaasatan basharka intuusan abuurin aadam intuu caruurtii ka soo saaray in alla inta dhalan doonto ee abuurmi doonto intuu soo isu soo ururiyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qirsiiyey rabbinimadiisa ma ujeeda soo markhaati kama tihidin oo ma qiraysaan oo ballan kuma gelaysaan inaan rabbigiinna ahay markaasay yidhaahdeen shahidnaa calaa anfusina yacni naftanadaanu ka markhaati kacnay oo naftanadaan ku markhaati kacnay adigana rabbinabaanu kaaga markhaati kacnay saasay uga markhaati kacayaan markay marag furaan kadib ayuu rabbi markay marag fureen kadib ayuu rabbi subxaana wa tacaala celiyey yacni wuxuu ku celiyey sidii markii hore ay ahaayeen markaasaa qadarkiisa iyo qadihiisay ku soconayaanoo ruux walba wakhtigu ilahay ugu talagalayba markaa abuuri doonaa ballantu laakiin alla lala galay way horraysay way horraysay ama ha la yidhaahdo ruux walba aabbihii dhabarkiisaa laga soo saaray ama ha la yidhaahdo waa sida axaadiis kutusayse nebiyullaahi aadam dhabarkiisa ayaa caruurtiisa laga soo uruuriyey oo waa laisu keenay sida axaadiisu ay kutusayso markaasuu alla subxaana wa tacaala uu macnaha waxa weeyaan marageliyey oo ballantaa iyadaa uu ka qaaday ballantaa marka laga qaadayna ujeeddada lalahaa waxay ahayd dib dambe inaysan ku odhanin ilaahow waxa weeyaan yacni aabbayaashan aanu raacnay oo waxaan aad noogu yeedhayba waanu iska halmaansanayn oo waxba maanaan ogaynoo juhalaan ahaynoo inaysan ku cudur daaranin berrito ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ballantaa iyadaa uga qaaday maa marka ballantaa iyadaa in la rumeeyo iyaduna xaq wey sida aayadda qur-aanka iyo axaadiistuba ay ku hadleen waashafaacatu ballantii iyadahayd marka waxaa ka joogta firada uu ruuxu ku dhalanayo firat allahi alatii fatara annaasa calayha kullu mawluudin yuuladu cala alfitra tawxiidka qalbiga ruuxa ku guntan ee uu ku soo dhalanayo waxa uu ka joogaa oo uu ku salaysan yahay ballantii ilaahay subxaana wa tacaala maalintaa uu la galay khalqiga maarata ballantaasuu ka joogaa maarata maxaa yeele ruuxa markuu isagoo yar dhasho isagoo qalbigiisa tawxiid ku jiru baruu ku dhalanaya sida xadiidka nabigu tilmaamay salawatu llahi wasalaamu calayh wlmithaaqu ballankii alladii mithaaqa waxaa la yidhahdaa waa ballanka dhaarta lagu adkeeyey wey ballanka dhaar markii lagu daro waxaan ujeeda heshiiska heshiiska iyo ballanka marka dhaar lagu adkeeyo ayaa miithaaq la yidhahda waalmithaaqu ballankii iyo heshiiskii alladii midkaasoo akhadahu llahu alla uu qaaday tacaala koraayay min aadama aadam uu ka qaaday wa duriyatahu caruurtiisa xaqun isaguna xaq wey xadiidka saxiixaynka ku yaalla waa ka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh odhanaya ruuxa marka naarta la geliyo ayaa waxaa la odhanayaa haddaad waxa adduunyada yaallo oo dhan aad maanta haysan lahayd ma isku furan lahayd markaasuu odhanayaa waa isku furan lahay markaasaa rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala wax kaa fudud wax ka fudud ayaan kaa codsaday oon kaa doonay waxaan kaa doonay ballanna waxaan kaaga qaaday adoo dhabarka aadam ku jira in aadan cidna wax iigu darin oo wax ila wadaajinin waadna diiday arrinkaa isagaa maarata saasaa lagu odhan doonaa maarata xadiid saxiixaynka ku yaallo wey marka isaguna xaq weeye yani miithaaqa isagii isaguna xaq weeye wuxuuna ka mid yahay waxyaalaha macnaha muctaqadaadka dadka muminiinta inay rumeeyaan loo baahan yahay waqad calima allahu tacala fima lam yazal cadada man yadkhulu ljannata waqad calima allahu alla wuxuu ogaaday tacaala korhaye fiima lam yazal wuxuusan horay uga zuulin horayba sidii ugu ogaa wuxuu ogaaday cadada man yadkhulu ljannata jannada cadadka galaya cadadka jannada galaya intay yihiin wa cadada man yadkhulu nnaara naarta cadadka gelayana wuu ogaaday jumlatan waaxidatan duduub buu u ogaaday yani waxa weeye jumlatan waaxida alla subxaana wa tacaala cid kastoo jannada gelaysa intay yihiin cadad intee leg baa jannada geli doono intee in leg baase naarta geli doono horay buu alla u ogaa subxaana wa tacala uu ogsoon yahay falaa yuzaadu lama kordhinayo fii dalika alcadadi cadadkaa isaga lama kordhinayo walaa yunqasu minhu lagamana nusqaaminayo cadadkii horay ilaahay uu u qadaray fi lazal horayna uu u ogaaday waxbana laga nusqaamin waxbana lagu ziyaadin maayo macnaha gelitaanka jannada iyo naarta gelitaankeedu cilmiga ilaahay iyo qadihiisa iyo qadarkiisay ku horraysay shay addoonku uu iskala imaan karayo ama la madax bannaanaan karayo ma uu aha ama isagu macnaha awoodtiisa iyo caqligiisa uu ku heli kara ma aha saasuu ula jeeda sheekhu wa kadalika sidaasoo kale afcaaluhum ayay afcaashooduna ahaatay wa afcaaluhumna kadalika sidoo kale ay ahaatay fiimaa calima wuxuu ka ogaaday minhum xaggooda an yafcaluuhu inay samaynayaan yacni ilaahay subxaana wa tacaala afcaashooda iyo wax alla waxay samayn doonaanna horay buu u qoray horay buuna u ogaa wax uusan u qorinna ma ay samayn doonaan wuxuu ruuxu qaban doono horay baa loogu qoray saas weyaan wa kullun mid kastana masalatu alqada walqadar buu hadda ku dhex jiraa wa kullun mid kasta oo khalqiga ka mid a horayba ilaahay ha ugu qadaro oo ha ugu qoro wuxuu la kulmi lahaa risqigiisa iyo ajashiisa iyo camalkiisa iyo shaqi iyo saciid wa kullun mid kastaay muyasarun waxaa loo fududaynayaa limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray adduunyada marka la joogana nin walba wixii u qornaa iyo wixii horay loogu xugmiyey unbaa adduunyada loo sahlaya kaa unbuu macnaha balwadiisu ka helaysaa oo macnaha waxa weeye uu camal ka dhiganaya oo u fududaanaya kii loo qoray waxaan ahaynna waa ku adkaanaya walacmaalu camalyaalkuna bilkhawaatiimi dhammaadyaalkay ahaatay camalka iyo natiijaduna waa kolba sidii camalkaagu ku dambeeyo wey camalkaagu macnaha waxa weeyaan arrintaadu kolba wixii aad ku dambayseed ku dhimato unbaa macnaha waxa weeyaan lagugu abaalmarin doonaa wasaciidu ninka liibaanayey man sacida waa ninka liibaanay biqadaa'i illaahi ilaahay qadihiisa ku liibaanay xukumkii ilaahay ee horreeyey ninkuu liibaan u qoray oo guul iyo wanaag u qoray ninkaa unbaa guulaysanaya oo janno gelaya waashaqiyu midka dhur daraystay ee naar galayna ee guul daraystayna man shaqiya waa nin guul daraystay biqadaa'i illaahi ilaahay qadihiisa ninka ku guul daraystay xukumka ilaahay ninka uu guuldarro u qoray oo naar uu u qoray kaa weeye midka macnaha waxa weeye yani waxa weeye guul daraystay oo macnaha waxa weeye dhur daraystay wa aslu lqadari siru llahi tacaala fii khalqihi yani meeshan wuxuu ka hadlayaa mas'alada wax alla waxa kownka ka dhacaya ee addoommadu ay samayn doonaan iyo wax alla waxa aakhare ka dhici doonaay ilaahay subxaana wa tacaala horu u ogaaday cilmigiisuna waa ku horreeyey horayna wuu u qoray yacni waxa weeyaan horayna alla subxaana wa tacaala waa u doonay horay buu rabbi u ogaaday subxana wa tacaala ayib hadduu ilaahay horay u qoray shaqaawada iyo sacaadada oo ilmaha uurka ku jira loo qoray horayna ilaahay uu usii qoray horayna uu usii ogaaba maxaa marka waxa weeyaan camalka loo samaynaya maxaa laysu daalinayaa oo laysu dhibayaa su-aashaa marka nabiga la weydiiyey sal alay waslam wuxuu ku jawaabay icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala oo dadaala oo shaqeeya cid walba waxaa loo sahlayaa adduunyada markuu joogo wixii loo qornaa ee looxul maxfuudka ugu qornaa kaa unbaa shaqo looga dhigaya oo loo sahlayaama yacni hadduu shaqi ahaana waxaa u sahlanaanaya oo agtiisa ka fududaanaya oo uu ka helaya acmaasha ahlunaarka zinadii iyo shirkigii iyo fawaaxishtii iyo faajirnimadii iyo dulmigii iyo waxa waxaanan umama dhadhamay haddii xag yacni khayr iyo wanaag lagu leexiyana kaannahu isagoo cadaab la gelinayo kale ka dhigantay ujeeda naftiisaa diidaysa kan kalena waxa weeye khayrka iyo daacaadka iyo acmaasha saalixa iyo tawxiidka iyo cilmiga iyo khayrka iyo masaajidda iyo wanaaggaasa isagana loo sahlayaa ma ujeeda oo ilahi subxana wa tacala u fududaynaya marka waxa weye kolley nin waad shaqaynaysaan oo ruux meel mutuxnaanaya sida derbigii ma jiro kolley kolle shaqaad gelaysaa shaqo haddaad gelaysaanna waxa weye nin walba wixii horey loogu qoray unbaa loo sahlayahay camal fala buu nabigu yuri salawatullahi wasalaamu calayh walacmaalu bilkhawaatiim waxaa loola jeedaa waxaa laga yaabaa ruuxa inuu acmaal wanaagsan adduunka soo qaban jiray soo dadaali jiray soo qaban jiray akhiiran marka ugu dambaysana uu simbirraxdo xadiidkii axaadiid fara badan baa kusoo aroortay mawduuca isaga ah in ruuxu laga yaabo inuu camalka ahlu jannaha sameeyo oo uu dadaalo oo sameeyo uu sameeyo sida dadka u muuqata shaqi inay tahayna ay u qorantahy wax yar markay uu jannada gelitaankeeda uga laaban yahay markaa uu simbirraxdo oo acmaashii ahlu naarka uu leexdo sidaana uu ku dhinto naartana uu ku galo cagsina iyaduna waa suurtagal waxaa laga yaabaa inuu acmaashii ahlu naarka cimri badan ku qaato faajir uu ahaado markii naarta inuu galo wax yar uu jirsado ayuu markaasi kitaabkiisii hore ayaa jiidanaya wixii horey loogu qoray markaasuu ka leexanayaa oo jidkii ahlu jannaha iyo acmaashoodii qabsanaya sidaasuuna ku dhimanaya jannaduusan gelaya buu nabigu yuri salawatullah waslamu caleyh alacmaalu bilkhawaatiim marka waxaa la doonayaa ruuxu inuusan isku kadsoomin daacadiisa faraha badan iyo khayrkiisa faraha badan iyo iimaankiisa xooga badan iyo yuusan isku kadsoomin maxaa yeele waxaa laga yaabaa garan maysid waxaad ku dambayn doonto waxaad ku dambayn doonto garan maysid allay la jirtaa subxaana wa tacala waqad calima allahu ilahi wuxuu ogaaday tacaala koraaya fima lam yazal wuxuusan horay uga zuulin ayaa wuxuu ogaaday cadada man yadkhulu ljannata jannada cadadka gelay wacadada man yadkhulu naara naarta cadadka gelaya jumlatan waaxidatan duuduub ayuu ilaahay u ogaaday subxaana wa tacaala falaa yuzaadu lama kordhinayo fii dalika alcadadi cadadka isagaa la kordhin maayo walaa yunqasu minhu lagana nusqaamin maayo yacni wuxuu radinayaa qolyaha muctasilada iyo keyrkood ee odhanaya addoonku waxaa laga yaabaa wuxuusan ilaahay u qorinba inuu iskala yimaado maujeedaa masalatu alqada walqadar bay diidan yihiinoo waxay leeyihin addoonku waa iskala imaan karaa wabitaali camalkiisa uu la yimidna jannada waa ku geli karaa ilaahayna subxaana wa tacaala cilmigiisu wuxuun ogaan karaa wuxuu markuu dhaco addoonku gooruu jannada galay oo camal wanaagsan soo sameyn buu ilahay ka warheli karaa ka hor laakiin kama warheli karo tacala allahu camaa yaquuluna culuwan kabiira afcaaluhum wa afcaalum acmaashooda ay samaynayaanna kadalika sidoo kale wey ilahay horay buu u ogaaday fiima calima minhum wuxuu ka ogaaday an yafcaluuhu inay samaynayaan wa kullun mid kastaana muyasarun mid loo sahlay weye limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray baa loo sahlaya waalacmaalu bilkhawaatiim yani waxay la mid tahay faama man acطaa waاtaqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilyusra waama man bakila waاstagnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusraa sidaas wey labadaa jid unbaa midun lagu fududaynaya waalacmaalu camalyaalkiina bilkhawaatiimi dhammaadyaalka ayay ahaadeen yacni wuxuu camalku ku dhammaado unbuu ruuxu ku dambayn doonaa hadduu khayr ku dhammaadana khayr buu ku dham- dambaynaya hadduu macnaha xumaan ku dhammaadana xumaan buu ku dambaynaya waasaciidu ruuxa guulaystay ee liibaanayey man sacida waa nin ku liibaanay biqadaa'i illaahi ilahay rabbi baa u qadaray oo horay ugu qoray waashaqiyu ninka dhur daraystayna man shaqiya man shaqa man shaqiya waa nin ku dhur daraystay biqadaa'i illaahi ilahay qadihiisa ku dhur daraystay yacni qada ilaahay unbuu ku dhur daraystay oo ilaahay subxaana wa tacaala hadduuba inuu dhur daraado oo uu macnaha duloobo oo uu naar galo u qoray yacni oo inuu macnaha acmaal xun sameeyo oo wanaagba inuu sameeyo uusan u qorin muxuu ugu cadaabaya horaan masaladaa uga soo hadalnay masalatu alqada waalqadar horaan usoo tilmaanay yacni waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala sharka wuu qadaraa iraada kawniya doonitaan kawni uuna ilaahay doonaa subxana wa tacala inay dhacdo wuu doonaa laakiin haddana ma jecla ma jecla raallina kama aha rabbi subxana wa tacala waa iraada alkawniya iraada sharciya waxaa la yidhahda wey iraada sharciya iyo iraada kawniya shayga ibni aadamka xataa waa ka suurta gashaa walilahi almathalu laclaa ibni aadamka waxaa laga yaabaa shay inaad doonto adigoon jeclayn ma jeclid waadna doonaysaa ma ujeedaa waxaad u doonaysaa waxa weeyaan limaslaxatin ood isleedahay way ka ratimaysaa maslaxo kaleeto iyo dan kaleeto isle waa ka ratimaysaa waa u doonaysaa maalan waxa weeye naftaadu daawada khadhaadh yacni waxa weeye waa nacaysaa waa nacaysaa ma jecla mana doo macnaha waxa weeye ma jecla raallina kama ah haddana maca daalika waad isku qasbi oo waad doonaysaa doonitaankaaga iraadadaada iyo jacaylkaagu marka waa kala tageen waad doonaysaa haddana ma jeclid maxaad u doonaysaa ood isu siinaysaa maba jeclide limaslaxa iyo inaad ku daawowdo iyo gadaal dambe inay faa'iida kaaga dhalto allah subxaana wa tacaala marka gaalka gaalnimada alla wuu qadaray oo wuu xugmiyey haddana ma uu jecla mana uu doonayo gaalkana gaalnimo kamuusan doonina iimaan buu ka doonay muxuu ugu kaalmayn waaye oo mu'min uga dhigi waayey ilaahi subxaana wa tacaala xikmaddiisa baaliqa bay u noqonaysa shay uu leeyahay hadduu addoonkiisa siin waayana allah subxaana wa tacaala daalim kuma aha ee cadli buu alla subxaana wa tacaala ku sameeyey ninkuu iimaan siiyo oo uu mu'min ka dhigana allah subxaana wa tacaala samafal buu u sameeyey oo fadligiisii unbuu wax ka siiyey sidaas wey allah subxaana wa tacaala wixiisa isagaa iskale ninkuu doonana wuu siin ninkuu doonana waa u diidaya caadil buuna sidaa rabbi ku yahay subxaana wa tacaala waxaa markaa ninkii la siiyey inuu mahadnaq badan la yimaado taasaa macnaha lagaa maarmaana marka wa aslu lqadari qadarka asalkiisuna sirullaahi ilaahay sirtiisa weeye tacaala korahay fii khalqi khalqigiisa dhexdiisa ugu sir ah sirta ilaahay khalqigiisa uu ku leeyahay wey yacni qadarka iyo qaduhu waa sir lam yadalic ma uusan daalacanin calaa daalika arrinkaa dushiisa malakun malag muusan daalacanin malagaasoo muqarabun la dhoweeyey malag ilahay agtiisa yacni ka dhowaan yacni ka dhow oo ilahay agtiisa mansilo ku leh ma uu oga walaa nebiyun nebina muusan daalacanin mursalun oo lasoo diray yacni malag iyo nebi iyo cid ka warhaysa ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa ma ay jirto waa sir alla u gooniy ah subxaana wa tacala mar hadday sir tahay marka sirtaa lagaa qariyey waxba ha tala saaranine ta laguu diray adiga ku dadaal inaad la timaado maxaa ku ogeysay ilaahay subxaana wa tacaala inuu shaqi kuu qoray iyo inuu saciid kuu qoray ma garanaysid mar haddaada garanaynin tii laguu diray inaad la imaan karto isku day marka taas adiga lagaaga baahan yahay ibni aadamkana cajaa'ibtiisa ka mid tahay qadaha ilahay iyo qadarkiisa sharciga marka loo yimaado way deliishanayaan laakiin adduunyadooda qadaha ilahay iyo qadarkiisa uma deliishanayaan ma ujeeda yacni tanaaqudaadka ayay ka mid tahay maana kullun biqada'i illahi wa qadarihi lam yadalic ma daalacanin sirtaa ilaahay calaa dalika arrinkaa dushiisa malakun muqarabun walaa nebiyun mursal malag la dhoweeyey iyo nebi la diray midna ma uusan daalacanin oo waxba kama oga ilahay bay u gooni tahay subxana wa tacala watacamuqu ku xeeldheeraansho iyo wanadaru fiiro la fiirfiiriyo fii daalika arrinkaa dhexdiisa la fiiriyo laga fikiro qadarka ilaahay in lagu xeeldheeraado oo la dhex galo oo la dhumbado iyo fikir laga fikiro dariicatun weeye arrinkaa isagii dariicatun wuxuu jid u yahay lilkhudlaani hoojin khudlaan yacni guuldarro inuu ruuxu guuldarraysto oo jidka uu ka leexdo oo uu gaaloobo ayuu wasiilo iyo jid lagu gaadho u yahay wa sullamu alxirmaani hoojin ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa lagaa hoojiyey iyo xaqa yacni sullamkiisii iyo jaranjaradiisii wey wa darajatu طuqyaani xadgudubka jaranjaradiisii wey darajo iyo sullam iyo dariica waa isku macno dhow yihin kulligood waa shayga shay ku gaadhsiiye wey shayga saad usii haysa shay kale aad ku jaranjaro ama jid ha noqdo falxadara alxadar buu marka sheeku yidhi alxadara alxadara falxadara digtooni falzam alxadara digtooni qaado kulla alxadari digtooni oo dhan qaado can daalika arrinkaa ka qaado nadaran fiiro aada fiiriso ka digtooni qaado wa fikran fikirid aada ku fikirto wa waswasatan sheekaysi qalbigaaga uu ku sheekaysto iyo khawaadir qalbigaaga kusoo dhacda intaba macnaha waxa weye ka digtoono buu leeyahy qadaha ilaahay iyo qadarkiisa maxaa yeele waa sir aan la gaari karin cuquusha ibni aadamka xad bay leedahay xaddeeduna ma ay gaari karayso sirtaa ilaahay iyo qadihiisa iyo qadarkiisa inay fahamto ma ay gaari karayso ma fa ina allaha alla tacaala korahaye dhawaa wuu duubay buu sheekhu leeyahay cilma alqadari qadarka cilmigiisa can anaamihi khalqigiisa wuu ka duubay khalqigiisa waa ka qariyey oo wuu ka laalaabay wanahaahum wuxuuna ka reebay can maraamihi raadintiisana waa ka reebay inay raadiyaan oo qadaha ilahay iyo qadarkiisa isku taxallujiyaan inay gaadhaan oo helaanna taana ilaahay waa ka reebay kama qaala tacaala fii kitaabihi siduu ilahayba u yidhi laa yus'alu lama weydiiyo alle camaa yafcalu wuxuu sameeyo wahum yus'aluuna iyagana waa la weydiinaya allah subxaana wa tacaala shaygan maxaad u samaysay lama yidhaahdo shayguu sameeyey ilaan qadihiisa iyo qadarkiisa wey maxaad saa ugu qadartay kan maxaad gaal uga dhigtay kanna muslim uga dhigtay kanna iimaan u siisay sidaana musiibo ugu riday lama weydiiya rabbi subxaana wa tacala maarta faman sa'ala ninkii weydiiya lima facala muxuu sidaa u sameeyey ninkii yidhaah oo su-aashaa keena faqad radda wuxuu celiyey xukma alkitaabi kitaabka ilahay xukunkiisii ayuu celiyo diiday kitaabka ilahay buu ka hortagay macnaha waman radda ninkii celiya xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisa ninkii ka hortago oo diidana kaana wuxuu ahaanayaa min alkaafiriina gaaladuu ka mid noqonaya kitaabka ilahay ninkii diidana gaal buu noqonayaa buu sheekhu leeyahay yani waxa weeye intaa watacamuqu wannadaru fii dalika dariicatu lilkhudlaan hadalka ilaa akhrigiisa laga soo gaadho wuxuu macnaha kaga digayaa mas'alatu alqada walqadar in la dhex galo in la dhex galo sida macnaha firaqu ay ugu fogaadeen maxaa yeelay waa mas'alo akhdar maa takuun akhdar maa takuun shayguna hadduu sir yahay oo cilmulghayb uu yahay intii sharciga ku soo arooray in lagu gaabsadaa habboon laakiin cuquusha haddii lagu sii daayo seetada loo sii daayo waa lagu lumi waxaana la gaarayaa meel aan layska soo qaban karin marka intaa in lagu gaabsado ayaa habboon laakiin ku fogaanshaha lagu fogaansaay waxay keenaysaa inaad xaqi ka fogaato oo aad ka durugto oo lunto oo amwaaj iyo dalaal macnaha amwaaj dalaal ah inaad ku fakato ayay keenaysaa maana watacamuqu dhexgelid iyo tacamuqa waxay leedahay shayga ood macnaha ku fogaato macnaha dhexgelidiisa watacamuqu yacni dhexgelid la dhex galo wannadaru iyo fiiro fii dalika sirtaa ilaahay iyo qadarkiisa la dhex galoo la fiiriyaay dariicatun weeye yacni dariicatun wasiilatun wey waxay wasiilo u tahay oo ay ku gaadhsiinaysaa lilkhudlaani yacni guuldarro inaad guul darraysato ood baadi ku dhimato oo cadaabka aad gasho wa sullamu lxirmaani weeye hoojin ilaahay naxariistiisa lagaa xoojiyo iyo xanuunka yacni sullamkiisii iyo jaranjaradiisii wey wa darajatu duqyaani xadgudubka isagana darajadiisii iyo jaranjaradiisii wey addaraja dariica wasiila waa isku macdhow yihin baan waxa iyaguna isku macdhow khudlaan iyo xirmaan iyo duqyaan iyaguna waa isku macdhow yihin falxadara falzam ilxadara digtooni qaado oo laazim kulla alxadari digtooni oo dhan ka qaado min dalika arrinkaa isaga yacni qadaa sirta ilaahay xaggeeda ka digtooni qaado nadaran fiiro iyo wa fikran fikirid iyo waswasatan sheeko yacni waswasada waxa lahay xadiidu nafsi shayga naftu kuugu sheekaynaysa qalbiga ku wareegaya ee weli aysan ka go-aan gaadhin baa waswasada la yidhahda fa ina allaha ilaahay tacaala korahaya dawaa wuu duubay nebigu salawatu llahi wasalaamu calayhi yacni waxa weeye saxaabadu markay u sheegteen inay qalbigooda ka helayaan khawaadir waswaas oo kusoo dhacaysa oo shaydaanku kusoo ridayo marka qaarkood uu gaadhsiinayo uu leeyahay ilaahiina yaa abuuray muxuu sidaa ugu qadaray waswaasiye noocaas oo qalbigooda kusoo dhacaya markay nebiga weydiiyeen nebigu wuxuu yidhi markii la weydiiyey wuxuu yidhi oo arrinkaasi miyaad helaysaan haa buu yidhi iyay yidhahdeen markaasaa nebigu wuxu yidhi sal lla alay wasalam waa maxdul iimaan wey aw kama qaala sal alla alay wasalam waaba iimaankiibaaba midkaasa maara yacni iimaan wuxuu ku yahay waswaasyada noocaas oo kale a wuxuu shaydaanku kusoo ridaa dadka iimaan kale buu kula dagaalamaa laakiin dadka gaalada ah jaa horay buu uga dhaadhiciyeyba horay buu uga dhaadhiciyey isaga iyaga waxa weeye wasbaasba uma baahnaba laakiin dadka uu ku ridee kaga shaqeeyo waxyaalahaas waa dadka iimaan kale sidaas way macana marka nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam xaaladaasoo kale hadduu idin gaadhsiiyo ilaahay ka magangala subxana wa tacala arrinkaana iska xidha albaabkiisa waswaaskaa isagaa qalbigaaga kar leex ma ujeedaa ma aan gaadhi karayno xaqiiqadiisa haddaan idhahno waan gaadhaynaa maa faina allaha ilahi tacala koraay dawaa wuu duubay cilma alqadari qadarka cilmigiisa ayuu duubay can anaamihi khalqigiisa ayuu ka duubay wanahaahu muuna ka nahya can maraamihi raadintiisa iyo inay baadi goobaan kama qaala tacala fi kitaabi siduu ilahay uu yidhi laa yus'alu cama yafcaluhum yus'aluun lama weydiiyo wuxuu ilaahay sameeyey oo lama yidhahdo muxuu saa u sameeyey wahum lxa- wahum iyagana yus'aluuna waa la weydiinaya yani wax kastoo addoonku sameeyo lima facalta waa la dhahaya ilahay baa dabagelaya subxana wa tacala faman sa'ala ninkii weydiiya lima facala muxuu u sameeyey ninkii yidhaahda faqad radda waa radiyey xukma alkitaabi kitaabka xukumkiisii iyo iyo waxa waaye wuxuu radiyey kitaabka xukumkiisii iyo sharcigii buu radiyey waman radda xukma alkitaabi kaana min alkaafiriin fa haada midkaasi jumlatu maa shay duuduubkii weeye yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhi isaga xaggiisa man shay ruux huwa isaguba munawarun mid la nuuriyey ee qalbu qalbigiisa la nuuriyey oo min wliyaa illaahi ilaahay awliyadiisa ka mid ah tacaala kunahay yacni arrimaha ay ka soo sheekeeyey iyo muctaqadaadka iyo usuushaasi awliyada ilaahay ee qalbigooda la nuuriyey waxay u baahnaayeen oo lasoo duuduubay wey lasoo koobay wey wa hiya iyaduna darajatu raasikhiina kuwa macnaha waxa weeyaan raasikiinta ah darajadoodii weeye filcilmi cilmiga raasikiinku ah yacni waxa weye dadka cilmiga ku sugnaaday ee aada cilmiga u yaqaana darajada ay gaadhaan wey lianna alcilma maxaa yeelay cilmigu cilmaani laba cilmi wey cilmun cilmi cilmigaasoo mawjuudun jooga fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa jooga cilmi khalqiga alla subxaana wa tacaala uu furay oo khalqigu og yihiin wa cilmun cilmi oo mafquudun lala yahay fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa cilmi uusan khalqigu gaadhi karin allana uusan u ogolaanin waxbana uusan ka ogeysin cilmigu labadaa qaybood wey yacni cilmu lhayb iyo cilmi kale oo ilaahay khalqiga u ogeysiyey labadaasoo cilmigu isugu jira fa inkaaru lcilmi lmawjuudi cilmigii joogay oo la diidaayey kufrun gaalnimo wey cilmigii ilaahay uu soo dejiyey kitaabkiisa ku sheegay sunnadiisa ku sheegay ee macnaha waxa weeye addoommada uu u furay ninkii diido oo inkiraayey waa gaalnimo wey waiddicaau lcilmi cilmi sheegashadii cilmigii almafquudu ee lala'aa ee khalqiga aan loo furinna kaa ruuxii sheegta isaguna kufrun gaalnimo wey cilmulhaybka ninkii sheegtaana isaguna waa gaaloobaya marka wuxuu ilaahay qariyeyna ka gaabso wuxuu kuu macnaha waxa weye addoommada siiyeyna baro oo ogow oo ha inkirin oo ogolow walaa yahbutu aliimaanu iimaanku ma sugnaado ilaa biqabuuli alcilmi almawjuudi cilmigii joogay inuu ruuxu aqbalo mooyaane wa tarki alabi alcilmi cilmigii raadintiisa ka tegitaankiisa cilmigii almafquudi ee lala'aa cilmi lhaybka lala yahay inuu ruuxu ka tago raadraadintiisa iyo dabagalkiisa kii ilaahay soo dejiyey oo uu sugay addoommada siiyeyna inuu addoonku barto oo uu aqbalo o ogolaado taa unbuu iimaanku ku sugmi karaa buu leeyahy marka marka mas'alatu alqada waalqadar waa cilmulhaybka wey cilmulhaybka marka faraha ka qaata qaybta lagaaga ogolaaday ee lagaaga sheegay waxa weeye rabbi horuu wax u qadaray horeyna wax waa u waa u xugmiyey horeyna waxbuu ogaaday horeyna waxbuu u qoray intaasaa lagaaga sheegay kayf hadhin marka intaa lagaaga sheegayna ogolow intii laguu diidayna ha raadinine faraha ka qaad iimaanku sidaas weyaan macnaa saasuu sheekhu ula jeeda fa haadaa midkaasi jumlatu maa shay duuduubkii weeye yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay man ruux huwa isagoo munawarun mid la nuuriyey ah qalbuu qalbigiisa la nuuriyey oo min wliyaa ilahi ilahay awliyadiisa ka mida tacaala korahay wahiya iyaduna darajatu raasikiina kuwa macnaha waxa weye ku sugnaaday darajadooda wey filcilmi cilmiga ku sugnaaday yani dadka cilmiga ku fogaaday wey aad macnaha waxa weye cilmiga sharciga u yaqaan waraasikiina filcilmi kuwa alla yidhi subxana wa tacala lianna maxaa yeelay alcilma cilmigii cilmaani laba cilmi wey cilmun cilmi cilmigaasoo mawjuudun jooga fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa makhluuqu ay yaqaanaan oo alla uu baray wa cilmun cilmigaasoo mafquudun lala yahay fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa waa cilmu lhaybka wey wa cindahu mafatixu lghaybi laa yaclamuha ila huwa siduu alla subxaana wa tacala u leeyay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah yani culuumta ilahay mooya cid kale ay cilmigii almawjuudi ee joogay cilmigu ilaahay khalqiga baray ee kitaabkii sunnada kusoo dejiyey diidadiisu kufrun gaalnimo wey waiddicaau lcilmi cilmi sheegashadii cilmigii almafquudi ee lala'aa ee ilaahay uusan addoommadiisa usoo dejinninna kufrun isaguna gaalnimo wey cilmulhayb ninkii sheegtana waa gaaloobaya kuu alla soo dejiye ninkii macnaha wax wey diidana waa gaaloobay walaa yahbutu liimaanu xataa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ambiyada iyo malaa'igta iyo kulligood cilmulheybka waxba kama oga wax alla waxay ka ogyihiin ma jiro wuxuu ilaahay ka ogeysiiye mooyaane ujeeda haddii ambiyadii loo ogolaanin oo aayaadka iyo axaadiista iyo ijmaaca ummadda iyo selafka kulligood isla ogol yihiin haddii ambiyadii mansilada iyadaa malihidin la yidhi awliyadii maxaad u malanaysaa marka awliyadii iyo dadkii culimada maxaad u malanaysa yacni cajiib weeye dad aan cilmi xataa lahayn oo iska xataa fujaar ah ujeeda sharciga xataa dawaahirtiisa aan ku dhaqmaynin in la gaadhsiiyo mansilo malaa'igtii iyo ambiyadii iyo kulli ka wada sarraysa oo cilmulheybkii ilaahi subxaana wa tacaala bay daalacanaya la yidhahda maarka waa shayaaiin wey kuwaas walaa yahbutu liimaanu iimaanku ma sugnaado rumayn u ruuxa iimaankiisu ma sugnaado ilaa biqabuuli lcilmi cilmi aqbalidii mooyaane cilmigii almawjuudi ee joogay waa ka kitaabkii sunnada ku sugan wa tarki dalabi lcilmi cilmi dalabkii ka tegitaankii cilmigii almafquudi ee lala'aa cilmiga macnaha aan ilaahay sheegin oo khalqiga uusan barinna dalabkiisa iyo raadintiisa inuu iska daayo oo caqligiisa wuxuusan qaadi karin uusan gelinin bada uusan ka bixi karinna macnaha waxa weeye inuusan dhex gelinin
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه وشاق لا هي سوى أسوشي أهل السنة والجماعة كحيتانك وذكر احتراه ونؤمن وحن رميننا billawxi looxa ayaan rumaynaynaa waalqalami qalimkana qalamkana waan rumaynaynaa qalinka wabijamiici maa wabijamiici maa shay oo dhan shaygaasoo fiihi dhexdiisa yacni fi lawxi qad ruqima lagu qoray shay kasta oo lawxa dhexdiisa lagu qorayna oo maqaadiirta ilaahayna waan rumaynay wuxuu la jeedaa laba asal ayuu kaga hadlay oo usuusha muctaqadka ahlusunna waljamaca ka mid ah mid waxa weeyaan lawxa wey kitaabka alla subxaana wa tacaala ayuu ku soo arooray yani bal huwa qur'aanun majiidun fii lawxin maxfuud lawxana waxaa loola jeedaa diiwaanka weyn makhluuqaadkao dhan iyo maqaadiirtooda rabbi uu ku qoray subxaana wa tacaala lawxa kaasaa loola jeedaa marka waa lawxulmaxfuudka midka la yidhahdo wey fii lawxin maxfuud lowxaasaa loola jeedaa wax ka maqanna ma jiro shaygaa ku qornayna haba yaraatee ma uu jiro oo ilaahi subxaana wa tacaala maqaadiirtiisa iyo makhluuqaadkiisa ka mid ah waalqalami qalimka isagana waxaa loola jeedaa markuu ilaahay looxa inuu maqaadiirta ku qoro uu damcay ayuu abuuray rabbi subxaana wa tacaala qalamka abuuray markaasaa wuxuu ku yidhi waxaad qortaa sida xadiidka abu daawuud iyo keyrka kusaaro xadiidka cubaadat bnu saamit ee saxiixa ah أول ما khلق الlah الqلم qاala lah اktb markii ugu horreysa alla subxaana wa tacaala markuu qalinka abuuray ayaa wuxuu ku yidhi qor markaasaa wuxuu yidhi yaa rabbi maada aktub maxaan qoraa markaasaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi اktub yani maqaadiira kuli شhayin xataa taquuma الsaaca shay kasta maqaadiirtiisa iyo qaabka u dhici doono iyo qiyaaskiisa iyo kulli qor ilaa qiyaamadu ay ka istaagayso marka ilaa qiyaamadu ay ka dhacayso wax alla waxa dhici doonoo dhan maqaadiirtooda qorbuu rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala markii qalimka kaasaa la yidhahdaa waana qalim caam ah weye maqaadiirtoo dhan qalimkii lagu qoray weye bacdu ahlilcilmi baa waxay yani ay leeyihiin qalimkaasi waa midku alla subxaana wa tacaala ku dhaartay nuun waalqalami wamaa yasturuun qalamkaa isaga ah waa midkaa makhluuqaadka kulligood lagu qoray maqaadiirtooda marka waa laisku waafaqsan yahay inuu qalimku yani waxa weeyaan axaadiis kaleeto sii cadaynaysana waa inoo imaan doontaa insha allahu tacala nusuus fara badan baa kasoo arortay waxaa laakiin waxoogaa aad moodaa inuu khilaaf yar ka jiro qalamka iyo carshiga koodee abuurka ka horreeyey ma qalimka alla subxaana wa tacaala markii hore abuuray oo makhluuqaadka alla ugu horreeyey mise waa lagu horreeyey oo carshigaa ka horreeyey waxaad moodaa inay macnaha waxa weeyaan yani ay raajix tahay inuu carshigu ka horreeyey waxaana kutusaya xadiidka saxiixa ee bukhaariga keyrka ay wariyeen kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bikhamsiina alfa sana wa carshuhu cala almaa wa carshuhu cala almaa kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi alla subxaana wa tacaala wuxuu qoray khalaa'iqda maqaadiirtooda qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana intuusan samaawaadkiiyo iyo dhulka abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu alla subxaana wa tacaala maqaadiirta khalaa'iqda qoray marka uu maqaadiirta qorahaya ee qalimku qorayana carshiga ilaahi subxaana wa tacaala biyuu ko- ka korreeyey maarata waana carshu cala almaa yacni carshigiisu rabbi subxaana wa tacaala biyuu ka sarreeyey marka carshigu inuu abuurnaa marka ayaa marka laga garanayaa oo macnaha waxa weeyaan uu qalimka ka horreeyey xadiidka isaga qolana xadiidkii hore deliishadeeno waxay yidhahdeen qalimkaa ka horreeyey wallahu aclam bisawaab wanu'minu waanu rumaynaynaa billawxi lawxi ayaan rumaynaynaa iyo waalqalami qalimkana waan rumaynaynaa wa bijamiici maa fiihi qad ruqim wax kastoo dhexdiisa lagu qoray looxana waan rumaynaynaa altarqiim waxa la dhaha bimacnaa fii law- waa kii macnaha waxa weeyaan waatuuri wa kitaabin mastuur fii raqin manshuurin waalbeyti almacmuuri maxayd walbaxri almasjuur miya yani marquumka waxaa la yidhahdaa shayga la qoraa la yidhahda macna marquumka shayga la qoray baa la yidhahda marka wax kastoo looxulmaxfuudka lagu qoro maqaadiirta ilaahay ah, waan rumaynay ayuu sheekhu leeyahay falow ijtamaca alkhalqu khalqigu haddii ay isu tagaan kulluhum dhammaantood aqlaam fara badan baa marka jirta qalim waa midka caamka ilahay maqaadiirta o dhan ku qoray aqlaam kalena waa jiraan sida qalimka macnaha ruuxu markuu qaangaadho oo kaleeto yacni waxa weeye lagu qorayo takaaliiftiisa iyo wuxuu kale iyo maarata acmaashiisa lagu qorayo qalim kaloo isagana waxaa jira ruuxu markuu macnaha waxa weye uurka hooyo ku jiro yacni malaa'igta markaasi ay ku qorayso ajashiisa iyo cimrigiisa iyo shaqi miya mise waa saciid iyo iyadana qalib noocaasi waa jiraa yacni marka aqlaam dhowra ayaa jira oo macnaha waxa weye nusuusta kusoo arooray falow ijtamaca hadday kulmaan alkhalqu khalqigii hadday kulmaan makhluuqaadkii kulluhum dhammaantood hadday isu tagaan calaa shay-in shay dushii hadday isugu tagaan shaygaasoo katabahu allaahu alla uu qoray tacaala korahayay fiihi dhexdiisa uu ku qoray annahu shaygaasiba kaa-inun inuu yahay mid dhacaya oo ahaanaya hadday isugu tagaan oo isu gaashaan buursadaan liyajcaluuhu si ay uga yeelaan shaygaa isagaa hayra kaa-inin mid aan dhacaynin oon jiraynin inay ka dhigaan hadday isku dayaan oo ku kulmaan lam yaqdiruu calayhi ma ay awoodi karaan wuxuu ilaahay horay u qoray oo u qadaray inuu dhacayo oo imaanayo khalqigii iyo makhluuqaadkao dhan hadday isugu tagaan inay ka hortagaan oo diidaan oy ka dhigaan midaan dhicin ma ay awoodi karaan walow ijtamacuu hadday kulmaan kulluhum makhluuqaadkao dhan hadday kulmaan calaa shayin shay hadday ku kulmaan shaygaasoo lam yaktubhu allaahu alla uusan qorin tacaala koraya fiihi dhexdiisa shay uusan ilaahay qorinba liyajcaluuhu si ay uga dhigaan shaygaa isaga kaa-inan mid dhacaya hadday isugu tagaanna lam yaqdiruu calayhi iyadana may awoodi karaan wuxuusan ilaahay qorin ama qorayba inuusan dhicin hadday isugu tagaan inay macnaha ahaysiiyaanna ma ay ahaysiin karayaan jafa alqalamu qalamkii waa engegey bimaa shayguu kii engegay huwa isagu kaa-inun ahaanaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadho yacni markuu qoray wax kasta oo dhici doona ilaa qiyaamada laga gaadho ayuu qalimkii marka engegey khadiina waa engegtay qalimkiina waa la kor yeelay oo macnaha waxa weeye waraaqdii uu qorayay iyo meesha wax ku qorayay waa laga kor yeelay wamaa akhطأa alcabda lam yakun liyusiibuhu macnaha waxa weeye wuxuu ka wadaa yani kitaabada iyo qoritaanka maqaadiirta khalaa'iqda la qoraayay waa marxalo maraaxisha yani waxa weye qadarka ka mida wey maraaxisha qadarka marxalo ka mida wey yani ilahi subxaana wa tacaala marka hore shayga yani cilmigiisa ayuu gelayaa cilmiga alla subxaana wa tacaala ayuu ku jiraa markaa kadibna rabbi subxaana wa tacaala waa qoraya markaa kadibna rabbi subxaana wa tacaala waa doonaya yacni inuu dhaco markaa kadibna waxa weeyaan waa la samaynaya oo macnaha waxa waa ahaanaya ma marka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ogsoon yahay tafaasiil alkhalaa'iq waa inoo imaan doontaa insha allahu tacala marka mar hadday sidaasoo alla uu wax qadaray oo wax qiyaasay oo uu rabbi subxaana wa tacaala wax qoray maqaadiirta khalaa'iqdanna uu horay macnaha waxa weye rabbi subxaana wa tacaala u go-aameeyey wax alla wuxuu doono unbaa kownkan ka dhacay wuxuuse dooninna ma u dhacay khalqigu hadday isugu tagaan mihqaala darra shay shayga ugu yar inay kownkan ka ahaysiiyaan oo alla uusan doonin ma awoodi karaya kulligood hadday isugu tagaan malaa'igtooda iyo rusushooda iyo jamaadaadkooda iyo kulli hadday isugu tagaan maarka waxaa ku tusaya asan- arrinkaa isaga xadiidkii ibnu cabbaas xadiid saxiixa ee nebigu ku dhihi jiray sal alla alay wasalam yaa ghulaam alaa ucallimuka kalimaatin kelimaad miyaana ku baraynin buu nebigu ku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh ixfid illaaha yaxfadka ixfid illaaha tajidhu tujaahaka idaa sa'alta fas'al illaaha waida istacanta fastacin billah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك يعني بشيء لم ي- لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني وحوي نبي صلوات الله وسلام عليه كلمات أصوشة اعتقادك كمذا أيو بري بن عباس وحو كويري كلمات ميانا كبرينين مركز نبي كويري صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك الله حفظي وكو حفظنا ياي رواية كان واحد احفظ الله تجده تجاهك خرط هذا كيلي زاي الله سبحانه وتعالى حفظ معناه وحويان iska ilaali wuxuu kaa reebay wuxuu kuu dirayna la imow isagaa taladaada qabanaya arrintaada isagaa ka talinayo alla subxaana wa tacaala ku kaalmaynaya markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam markaad wax weydiisanayso alle keligii weydiiso oo markaad kaalmo dalbayso allegii keligii ka kaalmo dalab een waxaadna ogaataa ummadoo dhan hadday isu tagaan oo isku tagaan inay shay un kugu taraan wuxuun inay kugu taraan waxba kuguma tari karaan ilaa wuxuu ilaahay kuu qoray mooyaane hadday isku dayaan inay wuxuun kugu dhibaan oo dhib intuu loo intuu doonay alleekaada kusoo gaarsiiyaan kuma soo gaarsiin karaan ilaa wuxuu alla kuu qoray mooyaan aqlaamtii lagu qoray arrinkaana wayba ingegtay yacni aqlaamta maxaan ujeedaa waraaqihii lagu qorayna waa ingegeen oo khaddii waa ingegtay aqlaamtiina waraaqihii waa laga kor yeelay oo wax dambe macnaha lama qorayo wey saasaa macnaha nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh macnaha yacni hadalkan meeshan ku yaalla unbu macnaha waxa weeye la macneeya xadiidku xadii macnaha waxa weeye xadiidkaasi muqtadas yuu ka soo qaatay falow ijtamaca alkhalqu khalqigu haddii ay kulmaan kulluhum dhammaantood calaa shay-in shay dushii hadday ku kulmaan oo isugu tagaan shaygaasoo katabahu llahu ta- katabahu llahu alla uu qoray tacaala koraayay fiihi shayga dhexdiisa uu ku qoray annahu shaygaasuba kaa'inun inuu yahay mid ahaanaya oo la helayo o dhacayo liyajcaluhu si ay ugu ye- u yeelaan daraaddeedna hadday isugu tagaan inay ka yeelaan daraaddeed hayra kaa'inin midaan dhacaynin lam yaqdiruu calayhi ma awoodi karaan walow ijtamacuu hadday kulmaan kulluhum dhammaantood calaa shayin shay un hadday ku kulmaan shay dushii shaygaasoo lam yaktubu allahu tacaala alla uusan qorin fiihi dhexdiisa liyajcaluhu si ay liyajcaluhu si ay uga yeelaan shaygaa daraadii hadday ugu kulmaan kaa'inan mid ahaada lam yaqdiruu calayhi ma awoodi karaan yacni ilahi subxana wa tacala iraadadiisi iyo qudradiisi iyo kama hortegi karaan qid- qadarka ilahi wax ka hortegi karo khalqigiisna ma jiro jafa alqalamu qalamkii waa engegey bimaa shay buu ku engegey huwa isaguba kaa'inun yacni waxa weeye ahaanaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaari maayo markuu macnaha qoray wax alla wixii dhici doono dhan ayuu engegey wamaa akhtaa alcabda marda arrinku sidii horeyba waxa loo qodo qoray oo loogaba takhallusayba oo maqaadiir uun macnaha dhacayso qoray loo qoray wamaa akhta'a alcabda addoonka wixii gafaayey oo garab maro oo seega lam yakun mu uusan ahaadeen liyusiibahu mid ku dhaca muusan ahaadeen marnaba suurtagal maaha inuu asiibi lahaa wamaa asaabahu addoonka wixii asiibana lam yakun mu uusan ahaadeen hadduu si kasta uga tabaabushaysto liyukhdi'ahu mid gefi lahaa maaha macnaa waxa weye mar haddii la qadaray si kasta haddaad u taxadarto oo tabaabusho u samayso ood uga dadaasho ood uga hortagto wixii laguu qorayna waa uun kugu dhici wixii aan laguu qorinna marnaba kuma asiibayo ma mafruuq canha marka mafruuq canha yani mas'alada muctaqadka noocaas oo kalea dadka muslimiinta ah cudurro fara badan buu ka daaweeya yani masalatu aliimaan bilqada'i waalqadar oo darajada iyada laga gaadhay iimaankeeda cudurro fara badan buu ka daaweeya qalaqa iyo dilka iyo khawfka ilaahay keyrkii laga cabsado iyo shajaaco iyo geesinimo fara badan ayuu siiya jur-a iyo dhiir- dhiiranaan ayuu macnaha waxa weeye ayay gelisaa maxaa yeele mar haddaad og tahay wax alla wixii ku asiibi lahaa inuu qoran lahay waxaan lu- yani waxa weeye aan lagu qorin inuusan ku asiibaynin maxaabaad ka cabsanba allan baad ka cabsan subxaana wa tacala cid kale macnaha waxa weye tixgelin ma siinaysa mahma ay caqiidadaasu qalbigaaga ku daciiftana awhaamtaad ka cabsa ujeedaa mudutuulsha xataa waxa weye mudutuusha iyo hooskaad xataa kadidi wax kale iska dhaaf waana waxa haysta macnaha waxa weye gaalada iyo dadka iimaankoodu daciifay wey marka wamaa akhطa alcabda yani nabigu sal ly slm xadiidka qeyb ka mida waxay ahayd waclam biannahu lam yakun li- lam yakun li- lam yakun liyusiibaka yani lam yakun liyukhطئaka ma as- ma asaabaka miha أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ساسا معنى واحد وما أخطأ العبد أدونك وحي قرم مرة أو سيغة أو مقادير تأه لم يكن مؤسا أهادين ليصيبه متكل إله مرنبا وما أصابه وحي أصيب لهانا وما أصابه وحي أصيبنا أو كل عانا oo maqaadiirta allahna lam yakun muusan ahaadeen liyukhti'ahu mid garab mari lahaa wa cala alcabdi addoonka waxaa waajib ku ah an yaclama inuu ogaado ana allaha alle qad sabaqa inuu hormaray cilmuhu cilmigiisu inuu hormaray fii kulli kaa'inin wax kastoo ahaan doono cilmigiisu inuu ku hormaray oo min khalqi khalqigiisa ka mid wax kastoo dhici doona inuu cilmiga ilaahi subxana wa tacala ilaah ku horreeyey sidaa inuu rumeeyo ayaa laga maarmaan faqadara dalika arrinkaa marka alla uu qadaray markuu ogaaday kadibna inuu qadaray taqdiiran qadarid muxkaman oo la sugay mubraman oo la gooyey oo macnaha waxa weeyaan lagu noqonayn laysa ma uusan ahaanin fiihi dhexdiisa arrinkaa alla uu qadaray ee uu sugay ee go'aamiyey lam yakun muusan ahaanin laysa muusan ahaaninne fiihi dhexdiisa naaqidun mid buriya mid intuu ka taba tago xukunkii isaga ahaa buriya ma jiro walaa mucaqibu walaa mucaqiba mid ka daba tagana isaguna ma jiro mucaqibkuna waa ruuxa hadalka ka daba taga wey macna hadalku markuu dhaco ka daba taga ee macnaha ama buriye ama macnaha waxa weeyaan wax ka sheega walaa muziila mid macnaha waxa weeye zuuliya oo tirana ma jiro wax tiri karana ma jiro walaa mughayira mid dooriyana ma jiro oo ka bedelo oo wax kaleeto ku bedela walaa naaqisa mid macnaha waxa weeye dhimana ma jiro wax ka goyn kara walaa zaa'ida mid wax ku dari karana ma jiro oo min khalqii khalqigiisa ka mid a fii samaawaatihi samaawaadkiisa dhexdiisa kuma sugna wa ardihi ardi dhulkiisana kuma sugna yani waxa weeyaan laysa naaqidun fii samaawaatihi wa ardihi dhulka ilaahay iyo samadiisa cid ka daba tegi karta xukunka allah subxaana wa tacaala oo burin karta oo uu macnaha qadaray ma ay jirto sidaa uu alla u qadaray subxaana wa tacaala ay ku fulaysaa cilmiga ilaahay baana ku horreeyey masaladaa cilmigu yani nimankii nimanka la yidhahdo qullaatu alqadariya ayaa inkirtay oo rabbi subxaana wa tacaala cilmigiisu intaysan xawaadistu dhicin ee maqaadiirtu dhicin ka hor inuu cilmiga ilaahay ku horreeyey arrinkaa isaga ayay inkireen qadariyada noocaasina taqriiban waxa la waa inqiraaday way dhammaatay baa laleeyahy way dhammaatay ayay culimmadu leeyihiin oo macnaha waxa weeye in la yidhahdo rabbi subxaana wa tacaala maba ogaaninba ashyaadan markuu abuuray unbuu ka war helay markii macnaha ay dhacday unbuu ka war helay yani qullaatu lqadariya niman la yidhahda ayaa macnaha aaminsanaan jiray oo firaqda daallada ka mid wa cala alcabdi addoonka waxaa waajib ku ah oo dushiisa an yaclama inuu ogaado ana allaha ale qad sabaqa inuu hormaray cilmuhu cilmigiisu fii kulli kaa'inin kaa'in kasta wax kastoo ahaanaya fii kulli makhluuq oo min khalqii khalqigiisa ka mid wax kasta oo ahaanaya rabbi subxana wa tacala cilmigiisu inuu ku horreeyey faqadara dalika arrinkaa inuu ilaahay qadaray taqdiiran qadarid muxkaman oo la sugay mubraman oo la gooyey laysa ma uusan ahaanin fiihi kaa dhexdiisa qadarkaa isaga a naaqidun mid burinaya yacni mid buriyaayo ma jiro walaa mucaqibun mid la cidhbiyaana ma jiro walaa muziilun mid macnaha tirana ma jiro walaa mughayirun mid dooriyana ma jiro oo bedela walaa naaqisun mid macnaha wax ka nusqaamiyoo ka dhimana ma jiro walaa zaa'idun mid kordhiyana ma uu jiro min khalqihi oo khalqigiisa ka mid a fii samaawaati samaawaatkiisa dhexdiisa may sanaan waa ardi iyo dhulkiisa maar wax macnaha waxa weeye sidaas samayn karaa ma uu jiro rabbi subxaana wa tacala maxaa yeelay awood u dhiganta ma jirto awood alla u dhiganta ma ay jirto oo sidaa uga daba tegi karaysa maarta waa inagii soo marnay yani waxa weeye laa yus'alu cama yafcalu hum yus'aluun alla subxana wa tacala laa mucaqiba lixukmihi alla subxaana wa tacala wuxuu xukmiyo cid ka daba tegi karta ma jirto laakiin makhluuqu wixii iyagu go-aan ay ka gaadhaan ama ay sameeyaan laabudda waa in laga dabata ama makhluuq isagoo kalea ka daba tegi oo ka xoog badan ama haddii makhluuqa uu ka nabadgalo alla subxaana wa tacaala ayaa ka daba tegi doono oo weydiin doona macnaha yani waxa weye lana xisaabtami doono وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته وذلك أركز إلا الرمي علم إلهي يقدر كيس إنه مقادير تقري الرمها لقصر شيكي من عقد الإيمان إيمانك قنتنتي سيكمت وأصول المعرفة قرشد أصول شيدي أساسك قرشد والاعتراف يقرد bitawxiid illaahi alla tawxiidkiisa la qoro tacaala la qiro iyo wa birubuubiyati rabbinimadiisa la qiro iyadana aasaaskeedii iyo usuusheedii wey kamaa qaala tacaala siduu ilaahay ba u yidhi fii kitaabihi wa khalaqa kulla shayin wax kastuu ilaahay abuuray faqadarahu markaasuu qadaray taqdiiran qadarid buu alla qadaray subxaana wa tacala yacni waxa weeyaan taqdiirka asalkiisa waxaa la yidhaahdaa bimacnaa shayga oo la jaangooyo jaangooyin baa la yidhahdaa yacni shayga oo qiyaastii u dhici lahaa iyo qaabkii loo samayn lahaa marka hore la dejiyo saasaa taqdiirta la yidhahdaa asalkeeda marka rabbi subxaana wa tacaala xawaadiista iyo tafaasiisheeda ma aha keliyata inuu duubduub ahaan unu ogaaday ee xadad kasta iyo goortuu dhacayo iyo darafku ku dhici doono iyo cidduu ku dhici doono iyo saacaduu dhici doono iyo qaabku u dhici doono iyo wuxuu ka tegi doono iyo wuxuu reebi doono tafaasiisha oo dhan rabbi subxaana wa tacaala iyo jus-iyaadka ayuu ogsoon yahay rabbi subxaana wa tacaala ma وqاaل تaعaaلى رabi wuxuu yihi وkaana wuxuu ahaaday أmr الlahi alla amarkiisa qadaran mid qadaran buu ahaaday maqduuran oo la qadaray qadar horey loo qadaray ayuu ahaaday ayuu leey mara وdalika min caqd الإimaani وusuuli الmacrifaةi والاctiraafi بتwxiid الlahi tacalى برububiyati wuxuu ku tusayaa in aliimaanu bاlqaضاءi واlqadr iyo cilmiga ilahi inuu ku horeeyey inay ka mid tahay min usuuli الtwxiid min usuuli الإimaan inay ka mid tahay oo ruuxu uusan islaamnimadiisu suurtagal ahayn inuu rumeeyo mooyaan islaamnimadiisu ina suurtagal waxaana ku tusaya aayaadkan iyo xadiidkii jibriil xadiidkii dheeraa ee jibriil nabiga u imaan jiray sal alla alay waslam uu dhihi jiray yacni waxa weeyaan iiga warran ma ujeedaa iimaan wuxuu yahay ee nebigu u dhihi jiray sal alla alay waslam waa inaad an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi yani wa bilyowmi alaakhiri wa tu'minu bilqadari khayrihi wa sharihi yani waxa weeyaan qadarka inaad rumayso khayrkiisa iyo sharkiisaba waxay ka mid tahay usuusha arkaanu diintaay ka mid tahay arkaanta diinta ayay ka mid tahay iimaanka ruuxuna ma uu ansaxayo bilkuliya hadduusan rumayn saas daraaddeed ayaa axaadiis waxaa soo aroortay ku tilmaamaysa qolyaha qadariyada inay yihiin majuusu hadihi lumma ujeeda alqadariyatu majuusu hadihi lumma nimanka qadarka diiday ummadan taata majuusteedii wey ujeeda majuusteedii qolyihii laadiiniinta ah qolyahaasuu nabiga ku tilmaamay salawatullahi waslamu caleyh xadiidku marka waa la daciifiyaa laakiin bacdu ahli lcilmi baa taxsiiniya oo ilaa darajat alxasan gaasiiye riwaayaadkiisa markay isku ururiyaan wadalika arrinkaasi min caqdi aliimaani iimaanka guntintiisa ayuu ka mid yahay yacni min caqaa'id aliimaan iimaanka caqaa'idiisa iyo guntimihiisa muhimka ee laga maarmi karin ayuu ka mid yahay wa usuuli almacrifati iyo garashada usuusheeda iyo asaasiyaadkeeda ugu waaweyn ayuu ka mid yahay walictiraafi wa usuulu lictiraafi yacni qiridda la qiro bitawxiid illaahi alla keli ahaantiisa iyo warububiyati tacala koray war birububiyati rabbinimadiisa la qiro usuusheeda ayay ka mid tahay alictiraaftu waxa weeyaan yani waa mudaaf ilayhi mudaafkiisa la goyo wey wa usuulu lictiraafi bitawxiid illaahi wa birububiyati saas wey kama qaala tacala fii kitaabi su allaba uu yihi wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira allah subxaana wa tacala shay walbuu abuuray wuuna qadaray qadarid maar wa qaala tacaala alla wuxuu yihi wa kaana wuxuu ahday amrullahi alla arrinkiisu qadaran mid qadaran ayuu ahday maqduuran oo la qadaray horey baa loo qiyaasay oo loo jaangooyey haddana waxa weye innaga markaan arkayna waa unfulintii muuqaalada inoo muuqda waa unfulintii laakiin jaangooyntiisi iyo qadarintiisu horey u horraysay faweylun liman saara lilahi tacaala fi lqadari khasiiman wa axdara linadari fiihi qalban saqiima laqad iltamasa biwahmihi fii faxsi algaybi siran katiima wacaada bima qaala fiihi affaakan asiima mar haddii arrinku sidaa yahay marka oo diinta arkaanteedii iyo asaasiyaadkeedii ugu muhiimsana bundhiggii diintaba ay ka mid tahay fawaylun halaag wuxuu u sugnaaday halaag liman cid buu u sugnaaday saara ahaaday lilaahi ilaahay u ahaaday tacaala korahaye khasiiman mid doodaya filqadari qadarka kula doodaya ninkii ilaahay qadarka kula dooda ninkaasaa halaagsamay buui oo seebuu ilaahay qadarkiisa ugula doodaya wuxuu ugala doodayaa maalan inuu sugo inuu yidhaha horta inkiro oo yidha ilahi subxana wa tacala waxba horey uma qadarin waxbana horey uma ogaanin waa mid wey inuu sugo khalqiga ilaahay qaybo ka mid a oo siduu ilaahay wax u qadari karo oo isagu wax u abuuri karo wax u abuuri karana ayadana waxa weeyaan dooday ka mid tahay ilahi subxana wa tacala qadarkiisa lagula doodo maalan yacni qadariyadoo kaleeto iyo muctasilada iyo masaladan ilaalaan ay aaminsan yihiin waxa ka hadhay oo ah alla inuu addoonku ficilkiisa iyo dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo inuu isagu abuurayo allana subxaana wa tacaala uu ka madax bannaan yahay shaqo uusan ku lahayn yacni masalada iyada ah ayaa ka mid a rabbi subxaana wa tacala oo qadarkiisa lagula doodo maar maxaa yeelay haddii ruuxii cid kale ilaahay aan ahayn caabuda mushrik uu noqonayo uu naarta uu gelayo maxaad u malaynaysaa cid alla kale oo wax abuurto oo wax samayso oo ilaahi subxaana wa tacaala khalqigiisa iyo qadaridiisa ka madax bannaan cidda sugta ka war soo kama saag jirto waa ka saag jirtaa fawaylun halaag liman cid buu u sugnaaday saara ahaaday lilaahi ilaahay u ahaaday tacaala koraya khasiiman doode filqadari qadarka kula dooday oo wa axdara keenay soo xaadiriyey qalban qalbi soo xaadiriyey qalbigaasoo saqiiman buka linnadari fiiro daraaddeed u soo xaadiriyey fiihi qadarka dhexdiisa la fiiriyo qalbi buka intuu la yimid yuu qadarkii ilaahay la dhex galay qalbigu waa qalbigu waa bukoodaa siday nusuustu ku tusayso laba cudur baa gala quluubta gala labada cudur mid waxaa la yidhahda maradu shahwa la yidhahda midna maradu shubha la yidhahda marad oo ka yimid shahwo yacni waxyaalaha naftu jeceshaha iyo balwadda oo jeeda macaasida xagga ka yimaada maradna maradu shubha la yidhaahdaayo adillo iyo waxyaalo adugu intay iskaayaro tusaan adillo u yar eg ayaa muctaqadaadkii iyo waxaad rumaysnayd iyo waxaasaa tashwiish ku furmaya maradu shubha la yidhahda labada maradna waxaa daran maradka maradu shubha la yidhahdaa daran maradu shahwaha asaga waxa weye ka bogsoofihiisu inta badan waa badan tahay laakiin waxa weye maradu shubha asaga waxa weye bidca iyo balaaya ka dhalato lagama bogsoodo inta badan maa marka qalbi buka ninka la yimid ee ilaahay qadarkiisa ku dhex galay laqad iltamasa wuxuu raadiyey biwahmihi ismoodsiintiisa wuxuu ku raadiyey iyo malihiisa siran sir ayuu raadiyey katiiman oo la qariyey fii faxsi alghaybi haybka raadintiisa ayuu macnaha waxa weeyaan sir qarsoon ku raadiyey fii faxsi alghayb faxsiga waxa la yidhaha shayga oo la baadho tafxiis yacni shayga oo baadhis lagu sameeyo ruuxa masalan waxa weeye marka la baadhayo jirkiisa ee cudur laga baadhayo faxsi baa la yidhahda marka haybka baadhidiisii ayaa wuxuu ku raadiyey sir qarsoon ayuu raadiyey asagoo haybka alla subxaana wa tacaala raadinayo baadhay laqad iltamasa wuu raadiyey biwahmihi malihiisa wuxuu ku raadiyey fii faxsi alghaybi haybka baadhidiisa siran sir ayuu raadiyey sirtaasoo katiiman la qariyey oo qarsoon ayuu raadiyey wanagii soo marnay yacni waxa weeye qadarku inuu yahay sirullahi fii khalqihi sirta ilahi subxana wa tacala khalqigiisa uu ku leeyahay cidina aysan ka warrayn oo wacaada wuxuu ahaaday bimaa qaala bisababi maa qaala wuxuu yidhi daraaddeed fiihi qadarka dhexeeda wuxuu ka yidhi daraaddeed ayuu wuxuu ku ahaaday afaakan been abuur badne afiiman oo dembiila mid aada u been abuurasho badan oo haddana dembi badan buu ahaaday buu leey maarka wuxuusan cilmi lahayn oo jaahil ka yahay maadaama uu rabbi subxaana wa tacaala la laacay